إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu warka subaxnimo qodobada saaka ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa qaraxyo iyo weeraro shalay askarta koonfur galbeed lagula eegtay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday kenyaatiga haysta degmada afmadoobe ee gobolka jubbada hoose maamulka hirshabeelle ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waayey laba mas-uul kuwaasi oo ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ceel biyood riigah ka hirgelisay deegaan biyo la-aan baahsan ay ka jirtay oo hoostaga degmada xudur waxaa issoo taraya waxgaradka gobolka gado ee ka hadlaya duqeymaha iyo xadguduubyada ay diyaaradaha kenya ka geysanayaan gobolka gado xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in haweeney uu sodoh u yahay madaxweynaha dowladda federaalk ay ka ceerisay shaqada hay-adda faydhoorka bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn uga soo horjeesaday qodob loogu yeeray jandar ee ku qoran baasaboorka soomaaliya dowladda kenya ayaa canaan kala duldhacday guddoomiyaha gobolka mandheera kaas oo dhowaan sheegay in boqolkiiba lixdan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haysato wadooyinka gobolka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helaya qaraxyo iyo weeraro shalay askarta koonfur galbeed lagula eegtay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kula wareegeen deegaanka goofgaduud buuray oo kamid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo halkaasi waxaa ku sugnaa oo laga eriyaday ciidanka koonfur galbeed kadib markii ay carareen waxaa magaalada baydhabo uga soo gurmaday gawaari cabdibilayaal ah oo ay kaxeynayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed islamarkaana ka buuxeen askarta mujaahidiinta al-shabaab oo usii diyaargaroobay ayaa ciidamadan waxa ay qaraxyo kula beegsadeen meel u dhow magaalada baydhabo waxaana weeraradaasi ku dhintay inta la xaqiijiyey guud ahaanba shan askari halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex iyo toban kale laba gaari ayay sidoo kale mujaahidiintu waxay ku gubeen weerarkii kamiinka ahaa ee lala egtay kolonyadii kasoo baxday magaalada baydhabo waxaana jirta agab iyo milatari oo kala duwan oo laga furtay ciidankaas dhanka kale gobolka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale mujaahidiinta waxa ay weerareen askarta maamulka jubbaland ee kula sugan kenyaatiga xeradaas maamulka hirshabeelle ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waaye laba mas-uul kuwaasi oo ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
shalay iyo doraad ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida gaarka ah u tababaran ayaa howlgallo qorshaysan ku dilay laba mas-uul oo ka tirsanaa maamulka hirshabeelle waxaana howlgalladaas ay ka kala dhaceen magaalada muqdisho iyo jowhar magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa geninkii dambe ee shalay lagu toogtay wasiir ka tirsanaa maamulka hirshabeelle howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay galab ka fuliyeen xaafadda goday ee degmada yaakshid ayaa waxay ku beegsadeen wasiirkii hore ee beeraha maamulka hirshabeelle wasiirka ayaa lagu magacaabi jiray xasan muudey waxayna goobjoogayaashu sheegayaan in dhowr xabadood oo lagu dhiftay uu u geeriyooday dhanka kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa doraad qarax culus lagula beegsaday mas-uul sare oo ka tirsanaa maamulka hirshabeelle qaraxa ayaa waxaa si gaar ah loogu beegsaday madaxii canshuuraha ee gobolka shabeellaha dhexe u qaabilsanaa maamulka hirshabeelle ninka lagu magacaabi jiray daahir moxamed kaanti sarkaalka la beegsaday ayaa la xaqiijiyey in qaraxa uu ku dhintay halka ay sidoo kale dhaawacmeen ugu yaraan toddobo ka mid ah ilaaladiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay sarkaalkan ka tirsanaa maamulka hirshabeelle howlgalladan gaarka ah ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaal ku sheegtay in ay dadaal ku bixinayso ammaanka
wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa ceelbiyood riigah waxa ay ka hirgelisay deegaan biyo la-aan baahsan ay ka jirtay ee hoostaga degmada xudur maxamed daahir cali sowe ee faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku guulaysatay in ceelbiyood riig ah ay ka hirgeliso deegaan lagu magacaabo dudumaaleh oo hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool waxa uu qiyaastii lixdan iyo laba kilomitir u jiraa magaalada tieglow ee xarunta wilaayada bakool wilaayada bakool ayaa sanadihii ay jirtay waxa ay ku tillaabsatay horumar ballaaran iyadoo gobolka laga hirgeliyey siddeed iyo toban ceel oo ay ku farxeen bulshada ku nool deegaanada laga hirgeliyey xafladda ceelka lagu furayey waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqan iyo mas-uulka ugu sareeya wilaayada bakool odayaasha oo goobta ka hadlay waxa ay aada ugu mahad celiyeen allah subxaanahu wa tacaala iyo wilaayada bakool oo ku guulaysatay in ay aqbasho codsigooda una qoday ceelbiyood riig ah tuulada magaalaha lindegyanka baaha badan onka oo bantan hayta dumaali hayta booyida dhaamiyay odaga booyida koow ku hayahay hoobaan garin joogi baabuun aan booyidan qaada booyida kale dumaali la siiyahay baahadii geeka ilaahay ku daboolay thumma maamulka walaayada islaamka siiba gobolka ya ku dabool ilaahay ka mahadsan anka mahad naqaan gudaayada gobolka eelkiisa dahdo reerkan halow ko islaamkana si abgubeediya ku godinyi walka mana faacasidi kii lamaadna ko walaal ee la bahay maamulkan in saxiixay wili madi gobolka koy hodhan walaayar rareeba ee jaray madi gobolka nin ogolay kaasna bogi eelkii muto dhanba isla argahayd deegaankan eeladoo yaro bakaar e lagu fulaaw lansho liinseeda lahatuugaw madi lahatuugu kadib hatana shan kun shilin lahaka qaadaw ya ku jari oonga dhibshay lakagabi alxamdulilah ilaahay dadku bii bii lahali ilaahay kama hasan walaayada islaamka kama hasan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay deegaanka dudumaaleh in uu ka mid yahay deegaanada biyola-aanta baasan ay ka jirtay kolka abaaruhu ay dhacaan in badan deegaanka waan ku jarajari ogsagna walaalaha ka maray abaar biidhaamin meelanka hore ay tageeka haddii rooban qubana gobolka marka meelo koowaad oo biidhaamin laka tala galaaw intaa kumadahayd deeriidun haada jarti alxamdulilah wilaayada bakool ayaa gobolka ka hirgelisay in ka badan toban ceel sida uu sheegay weliga wilaayada islaamiga ah ee gobolkaasi inta haddaana roogiya todoba ee laakiin ka hormay godanay abagbeeday ka dar biyoole eelaka godanka dar tiyeglow eelaka godanka dar tiyeglow horeeye isku dhaaf may kale ka jaraya beelala arab koorkoorka dar abalka dar koorarka dar may ka daraasa garsweyni ka dar kulli eelashaas amee la godi wilaayada intii wilaayada roogdi la godi maanaa wilaayada islaamiga ama waxragga shabaal mujaahidiin wilaayadii baa'i bakool iyo la godi intana hadda intaasa la godi markii litirishileed tumun iyo siyeed oo kale laga tariyaayo allaabaa ka mahadsan si kastaba ha ahaatee iminka waxaa deegaanka dudumaale ka socda diyaargarow ballaaran oo ku wajahan in biyo la geliyo xaafadaha kala duwan ee deegaankaasi wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa bulshada u haya adeegyo muhiim ah xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacanta kale ay kula dagaalamayso shisheeyaha kusoo duulay gudaha dalka waxa ay soo tariyay waxgaradka gobolka gado ee ka hadlaya duqeymaha iyo xadguduubyada ay diyaaradaha kenya ka geysanayaan gobolkaas maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
kulan ay yeesheen siyaasiyiinta iyo odayaal dhaqameedyo ayaa waxaa si aad ah loogu lafaguray duqeymaha kenya ee ka dhanka ah bulshada gado mid ka mid ah indheer garadka ayaa waxa uu sheegay in kenya mar weliba ay diyaaradaheeda ku tijaabiso bulshada reer gado waxaan ogsoonnahay ninka wax garanayana ogyahay dowladda kenya dowlad ay la dirirtay ma jirto diyaaradaha way soo gadataa oo ilahay dalkeeday keentaa meelay ku tijaabisay weyda marka diyaaradaha iyaga ilaa dal ay la dirirtay ma jirto meelay ku tijaabiso bal diyaaraduhu inay shaqaynahayaan inayna shaqaynayn ayay weyday waxay noqotay marka ay ku tijaabiso gobolka gado oo dariska la waxay uga faa'idaysatana waxaa weeye dowladlaan maxaa yeele hadday dowladu jirto dowladdaa shacabkeeda difaacan lahayd meeshaas marka waxaa ka cad inay dowladu jirin shacabkeeda difaacan karto waxay rabaan bay lagu sameeyeen marka wuxuu sheegay in marar badan ay kenya kala hadleen duqeymaha balse ay diiday hadda wixii ka dambeeyana ay la gudboon tahay inay iska dhiciyaan
dhibaatooyinka hadda soo noqnoqday oo u dambeeyey soo noqnoqoshadooda degmada ceelcadde waa ogsoontihiin inta dhibaato gaartay inta handi burburtay inta carruur dhibatay inta duqowg wax gaareen inta dhibatay waa ogtihiin waxaa marka loo baahan yahay xaaladdu hadday mar saartaay oo kugu soo noqnoqoto war naga daaya war naga daaya duqaynta waxaa matarash toban sanaan waxaan soo wadna war duqaynta naga daaya dadka raayidka ka daaya war dad shacab oo darisaaan inlana war dowlad la-aanta ha nooga faa'iidaysanina muddo badan baan soo wadna haddii la waayey ooy weli joojin la'day inagu waday tijaabadii maalin walba diyaaradda cusub ay keenaan in ay gedo ku tijaabiyaan oo degmooyinkeeda ku tijaabiyaan oo ceelasheeda ku tijaabiyaan oo tuulooyinkeeda ku tijaabiyaan haddee macabashaan ku jiraynaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay waajib ku tahay inay isdifaacaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaana waxa ay ku sunteen nin dhanka qabyaalada u janjeera iyagoo dhanka kale baaq u diray jaaliidaha gobolka kasoo jeeda ee dibadaha ku maqan annagaa ilaahay dad naga dhigo dowlad ah ummad dhan oo ballaaran oo gobolkaas degan baan waan iska dhicin karnaa nimaa aan iska dhicin waxaan halkaas fartiin uga dirhayaa madaxweynaha markii hirshabeelle dhib ka dhaco waad orodaa juhdi baad gelisaa maskax baad gelisaa mas-uuliyiinta horena waad u yeertaa waad habeen kama dhexdid beesha beelweynta reesade ee dalya dabadba jooga arka waxa ummadda soomaaliyeed ka duwan in ayaga lagu hayo haddana iska waraysa intay magaxyaha iyo fadhigudarrada imaadaan waxaan leeyahay haddii aad nayuu joogtaan nayuu bay kugu imaanaysaa taas ayada awaanteeda low taladu maantay kula siban tahay maantay xaq tahay maantay waajib tahay waa diiniyan qofkii maalkaaga iyo degaankaaga kugu soo weerara inaad iska difaaciyo kenya ayaa muddo dheer duqeymo ka geysanaysa gobolka gado xilli ciidamadeedu ay ku raaxaysanayaan magaalada kismaayo waxayna isticmaalaysaa siyaasadda dibigii madoobaa iyo kii cadda sida ay marar badan siyaasiyiintu sheegeen
xubno ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay sheegeen in haweeney uu sodoh u yahay madaxweynaha dowladda federaalka ka ceyrisay shaqada hay-adda fayadhowrka haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya shaqaale ka tirsan hay-adda waxaa loogu yeero fayadhowrka ee dowladda federaalka ayaa ka cabanaya in haweeney sodoh u ah madaxweynaha dowladda federaalka ay ka ceyrisay shaqadii ay hay-adda ka hayeen farxaan cali waxa uu ka mid yahay shaqaalaha laga ceeriyey shaqada waxa uu sheegayaa in shaqadooda looga ceeriyey hab qabiilaysan shaqaalahan meeshan lagu bedelay yay yihiin professional bay yihiin iyo hebeloo bay yihiin iyo ma haystaan waxaas waxaas waxba kama jiraan dhammaan waa qaraabada agaasimaha ciddayta dhowrka soomaaliyeed hadda xaawo axmed xasan iyo wasiirka way qaraabadooda wey majority ay u badan yihiin ninety percent weliba ayaga weyan wax meesha booskanagii lagu bedelay dee annagu muwaadin ma nihin miya annagu mawaanu muwaadin ahayn annagu ma waasan xaq lahayn annagu mawaanu meesha ka soo shaqaynin siina loogu bedelayaa baalkii laleeyi jira horta taas ayaga fadeexad ku tahay iyo dowladda dan qaran bay fadeexad ku tahay in shaqaale shaqaale loogu bedesho shaqaalaha waa shaqaaleysiin karta hadduu boos u bannaan yahay oo meel u bannaan tahay leeyihiin inkastoo ay fiicneed inaad iska dheeraysay haddii boos loo helayo oo markaas qofkaas competitive u yahay waad ka shaqaaleysiin kartaa laakiin shaqaale inaad shaqaale ku bedelato sidii banoonigay waa wax laga fiican yahay horta sidoo kale waxa uu sheegay in shaqada laga ceeriyo inay ka dambayso haweeney lagu magacaabo xaawo taas oo sodoh u ahaa madaxweynaha dowladda federaalka isagoo dhanka kala xusay in qaar ka mid a shaqaalihii shaqada laga ceeriyey ay tahriibeen
xaawona horta waxaa isweydiin muran xaawoyey ta xaawo hadda ka horna waa ka hadalnay wasaaradaha iyo meelahan dhan aan wada tagneen dhammaantood ishay ka dadbeen waxay dheheen annagu waxba kama qaban karno xataa wasiirka laftarkiisa wuxuu yidhi waxba kama qaban karno oo wuu ka cabsada markii hore oo wuxuu yidhi gabadha madaxweynaha yay sodog u tahay oo madaxweynaha xaggiisa ay ka timi anigaa keliga ku weynaya haddii ayada aan la hadlo marka horta saas weeye xaawo madaxweynaha meesha keensaday madaxweyne dadkaagu qaraabadaadu shaqo way qaban karaan waddankan xaq bay u leeyihin laakiin xaq uma leh inay xuquuq kale dad kale ku tuntaan xaq uma leh inay dad kale xuquuq ku tuntaan inay ku tuntaan adiga madaxaaga wixii dhan u burburiyaan oo dadkii soomaaliyeed oo muwaadiniinta ahaa ay baankii la dhihi jiray qaarkood hadda way tahriibeen nairobiya joogaan tariib waxaan iska aaday naabel shaqaalihii qaarkood intii laga ceeriyey tan ayaa qayb ka ah fadeexadaha ay wajahayso dowladda federaalka oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu kusii dhex xoogaysanayay musuq maasuqa madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegayay maalmihii lasoo dhaafay inuu la dagaalamayo musuq maasuqa laakiin waxaa lagu eedeeyey inuu yahay aabbaha musuq maasuqa dowladda federaalka ayaa sanad walba kaalinta koowaad ka gasha musuq maasuqa bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn uga soo horjeestay qodob loogu yeeray jandar kaasi oo ku qoran baasaboorka soomaaliya maxamed ciise ayaa ka waramaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay dib u soo cusboonaaday hadalhaynta ku saabsan qodob ku qoran baasaboorka soomaaliya ayaa bulshada muslimka ah ee reer muqdisho waxay si adag ugu soo horjeesteen qodobkaasi waxaa ku qornaa qodobka loo yaqaano jender kaasoo ah in ninka ragga uu sheegan karo dumar dumarkana ay sheegan karto rag haddaba siday ugu feelceliyeen bulshada muqdisho baasaboorka lagu qoray waxyaabahaasi aan diinta islaamka ku bannaaneen waa kan mid ka mid ah bulshada ku dhaqan muqdisho oo arrintaasi la yaab ku noqotay in kelmadda jandar baasaboorkeenna ay ku taallo wallahi waa mid subxaanallah waa waxyaabaha cadhada ilaahay ka dhalato qofa maaha asoo nin ah wuxuu dhahi karaa aniga naaga ah marka waxyaalaha laga fiican yaha waay markaa subxaana allah ilaahay baa ceeb ka nasan caynkaasay ugu qoran tahay oo ay tahay macnaheedu markaa ma garanayo wallahi wax lagala doonay waxa weeyaan nin yahow dee horta cidda inoo doortay garanba maayo inoogu soo qortay mas-uuliyiintuna dee waa ogyihin kolley laakiin inteenna shacbi weyne islaamka ahe shacabka ahe inaynu ka dhidhino weeye arrintaa markaa innagoo islaam sheeganayna oo boqolkiiba boqol la leeyahay soomaalidu waa muslim haddana in kelmaddaa jandar baasaboorkeenna ay ku taallo wallahi waa min subxaana allah sidoo kale waxay intaasi ku dareen waa waxyaabaha cadhada ilaahay ka dhalato waxa weeyaan anigu arrintaa aad baan uga soo horjeeda waxaan soo horjeedin lahaa in dib loogu noqdo baasaboorka la kansalo asbarka soomaaliya waxaa ka fahansanahay ereyga jendar ayaa noogu qoran wallaahi kulley aniga laba sana xajka aadan fahan marka dadka markay erey jendar ee arkaan waa way ku weydiinaya sabab baa u qortay Ee, marka jendar macnihiisana waxa waaye waxaan dibdid aa naqanaysaa maalan tusaale haddaa kuu soo qaata qof haddii oo aa, qofa maaha asoo nin ah wuxuu dhahi karaa aniga naaga ah marka waxyaalaha laga fiican yahay waaye marka aniga kule waxaa dowladda ka codsan lahay ereyga jendar inay naga masaxaan ee noogu qoraan jinsiyadda soomaali waa la yaqaanaa successful waa nin ina- i- i- i- naag wax ka baxsanna ma jiro shareecada islaamkana kuma taalo bulshada muslimka ee soomaaliyeed ayaa waxaa loo soo waariday waxyaabo badan oo ka baxsan diinta islaamka dowladda federaalka ayaana samaysa waxyaabahaas iyo waxyaabo ka badan oo ka baxsan diinta islaamka halka ummadda muslimka ee soomaaliyeed badankoodna ay fahamsan yihiin qaar kalena ay hadda kusoo baraarugayaan warkaan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon dowladda kenya ayaa waxay canaan kala duldhacday gudoomiyaha gobolka mandheera kaasoo dhowaan sheegeen boqolkiiba lixdan xarakada shabaabul mujaahidiin haysato wadooyinka gobolka maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya maxamed aadan khaliif oo ah guddoomiyaha mandheera ugu magacaaban dowladda kenya ayaa sheegay in si khaldan loo fasiray war uu sheegay warka uu sheegay wuxuu ahaa in boqolkiiba lixdan ay wadooyinka mandheera maamulaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la sheegayaa inuu cadaadiis kala kulmay xukuumadda nairobi laguna amray inuu ka laabto warkaas warbaahinta inteeda badan ayaa tabisay hadalkiisii hore laakiin war uu ku soo qoray bartiisa internetka ayaa wuxuu ku sheegay inuu ula jeeday in ay soo xoogeysteen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab boqolkiiba lixdan dhowaan waxaa wajeer ka dhacay kulan ammaanka loogu hadlayay kaas oo lagu xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku soo xoogeysteen gobolka n f d
jazaak allahu khayran abu muslim warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa